markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab aan ku bilowne magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan lagu dhaariyey xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo muddo dheer ay soo jiitamaysay doorashadiisa in ka badan sagaashan boqolkiiba oo ka mid ah baarlamaanka koob iyo tobnaad ee la dhaariyay ayaa ka dhigan in hadda dalka uu leeyahay hay-ad sharci dejin oo rasmi ah tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo khilaaf dabadheeraaday isjijiid badan oo siyaasadeed uu hareeyey geedi socodka doorashada ee soomaaliya gudoomiyaha guddiga doorashada heer federaal ee fiid muuse geele yuusuf oo ka hadlay munaasabadda dhaarta ayaa ka warbixiyey hanaanka doorasho ee muddada dheer soo socday iyo caqabadihii hareeyey
doorashada tan waa doorashadii ugu dheerayd caalamka marka la eego dib loo eego caqabado badan bay soo martay meelo badan iyo buuro badan bay ka baxday oo ka degtay laakiin guud ahaan waxay ku soo dhammaatay nabadgelyo inkastoo ay meelo badan xilliyadii doorashada ay socotay ay ka dhacday dilal iyo qaraxiyo iyo maaragtay xildhibaanno dhintay haddana si guud marka loo eego way soo gabagabowday ilaahay baa mahad leh doorashada sideedaba waxaa ku ku dahaaraa ama ku wareegsanaa waxyaabo badan dhibaatooyin badan oo ay ka mid tahay siyaasado isdiidan oo dalka dhaqaale xumo abaaro nabadgelyo xumo joogto ah oo dalka ka jirtay intaas waxay ku gaartay arrimo noocaasa iyo arrimo kaleeto oo haddaan aan sheegi karin laakiin dadaal iyo juhdi dheer oo aan insha allah soo gallay ayaan ilaahay wuxuu nagu galladay inaannu halkan soo gaarsiino
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay xafladdii dhaarinta xildhibaanada ayaa waxa uu sheegay in halgan dheer kadib uu aada ugu faraxsan yahay inuu ka qayb galo munaasabadda dhaarta isagoo dardaaran u jeediyey xildhibaanada cusub ee ka mid noqday baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya halgan iyo kacakuf dheer kadib waxaa maanta farxad ii ah inaan goobjoog u ahay dhaarintii baarlamaankii koob iyo tobanaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan u hambalyaynayaa dhammaan xildhibaannada qaranka oo aan rajaynayo inuu eebbo ku asturo waajibaadkooda qaran ee loo igmaday iyo in ay dhaarta magaca eebbe ay ku mareen maanta oo ramadaan bartamihiisa ah ay u gutaan sida ugu wanaagsan dalkana ka samata bixiyaan xaaladda adag ee uu ku jiro waxaa aad uga xumahay in ay xildhibaannadii ku mitali lahaa golaha shacabka gobolka gedo aan weli la soo dooran kadib markay caqabada la hor dhigay in doorashadu dhacdo weli waxaan wadnaa dadaal arrintaas ku aadan anigoo rajaynayo inaan dhowaan xal laga gaaro xildhibaannada sharafta leh waxaan idin xasuusinayaa in aad matelaysaan shacab soomaaliyeed oo daruuf adag la daalaadhacaya ayna isugu darsameen argagixiso iyo abaaro ba'an oo qarka u saaran in ay macluul isku beddelaan maadaamii xilli roobaadkii uu daahay waxaan idin xasuusinayaa in aad xildhibaanno u tihiin dawlad soomaaliyeed oo ay hay-adaheedii ay saamayn adag ku yeesheen siyaasada aan toosnayn oo abuuray kalsooni darro bulsho oo baahsan falal argagixiso oo naxariis la'aan ah xaalado bini'aadanimo oo aad u daran xasillooni darro siyaasadeed faragelinno dibadeed iyo bulsho wajahaysa duruufo dhaqaale oo aad u adag sidaa darteed waxaa idinkula dardaaramayaa xildhibaanno in aad alla uga baqdaan mas-uuliyadda weyn ee idin saaran la timaadaan aragti qaran oo ka jawaabaysa duruufaha haysta dalkiinna iyo dadkiinna una doorataan hoggaan awood u leh inuu xal u helo dhammaan caqabadahaas aan kor ku soo sheegay ugu dambayn waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay in heerkan la soo gaaro si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo buujiyey dulqaad guddiyada doorashooyinka sidoo kale waa u mahad celinayaa ee heer federaal heer dowlad goboleed iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo lahaa hawsha ugu badan ee hirgelinta doorashada ciidamada ammaanka soomaaliyeed waa u mahad celinayaa ciidamada amisom haddana loogu yeero admis si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa ciidanka booliiska oo runtii muujiyey dhabar adeeg sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan dowlad goboleedyada dalka oo ka qaatay kaalin muhiim ah iyo dhammaan saaxiibbada caalamka ee na garab istaagay
gudoomiyaha cusub ee ku-meelgaarka golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya cabdisalaan axmed dabancad ayaa ugu baaqay deegaanada ay weli kuraasta ku dhiman yihiin inay soo dadejiyaan isagoo dhinaca kalena sheegay inuusan jiri doonin wax fasax ah ilaa laga doorto gudoomiyaha rasmiga ee golaha shacabka ee soomaaliya
waxaan mahad gaara iska leh ra-iisul wasaaraha guddiga doorashooyinka oo u soo dhowar adeegay hawshaan culus oo meelaha kala duwan laga doonay waxaan kaloo codsi u dirayaa meelaha ay ku dhiman tahay kuraasta aan weli la dooran inay soo dedejiyaan iyadoo la wada og yahay fikradda adduunku naga haysto in wakhtigii dheeraaday oo digniinna la siiyey oo lacagaa go'ahaya iyo banuubtaa xirmaysa oo la og yahay inta nala kugu wada cadaadiskaas waxaan farayaa xildhibaanada golaha shacabka ilaa laga doorto guddoomiyaha rasmiga ah iyo ku-xigeennadiisa inaan qofna maqnaan karin fasaxna uusan jirin
dhinaca kale guddiga hergelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray toddobaadkan ku sheegay inuu go-aan ku gaaray in doorashadii lix iyo tobanka kursi ee magaalada garbaharey loo wareejiyey magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo guddiga ayaa qoraalkiisa ku sheegay in magaalada garbaharey aysan doorasho ka dhici karin sababtuna ay tahay inay jiraan caqabada amni waxa uu maamulka garbaharey ku eedeeyey inay diideen in xubno ka socda guddiga hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal ay ku tagaan booqasho loogu guurgeli lahaa in lasoo hubiyo xaaladda amniga magaalada garbaharey markuu guddiga garwaaqsaday inaysan suuragal ahayn inay doorasho ka dhacdo magaalada garbaharey waxaa lagama maarmaan u noqotay in meel kale oo dadka u dhexaysa amnigeedana uu sugan yahay la helo guddiga ayaana waxa uu go-aamiyey in doorashada garbaharey laga bedelo laguna bedelo in doorashada lagu qabto magaalada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa lagu yidhi qoraalkii ka soo baxay guddiga go-aanka guddiga ayaa imaanaya iyada oo toddobaadkan la dhaariyey inta badan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa soo dhoweeyey go-aanka guddiga ay doorashada ugu wareejiyeen magaalada ceelwaaq ee gobolka gedo qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay isagoo tixgelinaya xuquuqda matalaada dadka gobolka gedo iyo ahmiyadda dhammaystirka doorashada inuu bogaadinayo go-aanka guddiga doorashada heer federaal ee ku aadan doorashada jubbaland ugu dambeyntiina wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya ayaa fartay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya inay kala laabato waraaqaha dalku jooga kuna wargeliso danjere faransiiska madera islamarkaana aan dib dambe loo siin waraaqaha dalku jooga sida lagu yidhi qoraalka ka soo baxay wasaaradda amniga warqadan amarka ah oo ku siixan yahay wasiirka amniga soomaaliya cabdulaahi maxamed nuur ayaa sidoo kale lagu faray agaasimaha hay-adda socdaalka inuu ku wargeliyo dhammaan dhinacyada ay qusayso in dalka aan la keeni karin danjire madera iyadoo loo cuskaday amarkan go-aankii toddobaadkii ka horreeyey ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee lagu sheegay in danjire madera loo aqoonsaday qof aan dalka laga rabin go-aanka ka soo baxay wasaaradda amniga ee soomaaliya ayaa imaanaya saacado kadib markii guddoomiyaha guddiga midooda africa muuse faqi maxmed uu qoraal uu soo saaray uu kaga hor yimid go-aankii uu dhowaan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ka soo saaray maqaamka wakiilka gaarka ah ee midooda africa u qaabilsan soomaaliya danjire faransiisco madera guddoomiyaha ayaana soo dhoweeyey qaraarkii uu madaxweyne farmaajo kaga hor yimid in dalka laga ceeriyo danjire madera uuna ku sheegay inuu sii wadayo wadashaqaynta danjira muuse faqi ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu kalsooni buuxda ku qabo danjire faransiisco madera dhegaystayaal barnaamijkeennii dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo